bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabina mxamed waalihi wصaxbihi ajmaciin waxaan hadda ka soo baxnay oo aan soo dhammaynay nebiyullaahi aadam calayhi الsalaatu wasalaam abuurintiisii iyo wixii ayada cilaaqala lahay oo duriyadiisa min bacdihi sida loo abuuray iyo abuurintaas waxa laga faa-iideystay oo ay tahay daliilka ugu weyninka badanne oo ama min aladila alkubraa calaa qudrat اllahi calaa icaadati albashar min bacdi mowtihim marka qisadaas markaan aadam ka soo baxnay ilaahay siduu u abuuray iyo waxay daliil u tahay iyo duriyadiisii asiga waxay isku khilaafsan yihiin xagga abuurinta markii la yidhaahdo iyo in bani aadamka ay uu noo cadaatay sida ilaahay uu soo bilaabay iyo butlaan nadariyati daarwiinninka la yidhaahdo oo dhahay bani aadamka maraaxil badan oo soo maray oo danyeerka ugu dambeysay uu leeyahay ay waxna ka jirin marka inta waxaan rabnaa markaan aayaadkii qur-aanka ahaa iyo axaadiidta ayada tafsiirkeeda ku soo arooray inaan inta ka galno marka waxaan bilownay inaan qisatu nabiyllaahi aadam fi suurati albaqara saddexda aayadoo isku xigtoo horo inaan markaa aan biloawno inaan caddayno waxay ula jeedadeeda tahay iyo qisata aadam meesha ay ka galayaan qaala tacaala waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi اlardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku اdimaءa wanaxnu nusabixu bxamdika wanuqadisu lak qال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض واعلم ما تبدون وma kunتm تكتmuun aayaadkan qisaةu nabiy llaahi aadam ay ku saabsan yihiin iyo marxala min maraaxili xayaatihi marka laba hadda qadiya yaa ina hor taalo aadam abuurintaankiisa oo asiga la taswiiriyey oo maraaxisha soo maray maa horeysa mase iclaamu llaahi malaa'ikatahu bikhalqi aadam baa horeysay hadda annaga waxaan soo hormarina khalqigii liannahu aadam oo aanan fahmin sida loo abuuray inaan wax ka hormarina ma aanan rabin sidaasaan ku hormarinay laakiin laysa bidaruura in aadam khalqigiisa uu horeeyo oo iclaamullaahi lilmalaa'ika ay ka dambeysay macnaheedii ma ah marka hadalka mufasiriinta ay ka yidhaahdeen markii lasoo aruuriyo ma ilaahay baa malaa'igtiisa u khabray qabla aadam intaan la taswiirinin maraaxil ou soo marin aan nafta lagu abuurin maa la sii sheegay oo malaa'igta la ogeysiyey mase aadam markii inta la abuuray oo naftiina la geliyay kadib baa la iclaamiyey ama iclaamka markii haykalkii qolfofkiisa la sameeyey nafta aan lagu abuurin dhexdeeda mau iclaamkii dhacay saddexdaasba waa waa la wada yiri laakiin qowlka aada moodi daahiru lqur'aan kariim inuu tusinayo waxa weeyaan inuu iclaamka ilaahay horeeyey aadam oo aan la taswiirinin oon dhoobtiisa la aruurinin oo naf lagu aan la gelinin inuu ilaahay malaa'igta u sheegay inuu khalqiga noocaas inuu abuuri doono waxaana inoogu daliili qowluhu tacaala waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqu bashara min tiin faidaa sawaytuhu wanafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin marka aayaddaas waxay tusinaysaa ilaahay inuu malaa'igta u sheegay inii khaaliqun basharan aan abuuri doonaa min tiinin aan ka abuuri doonaa fa idaa sawaytu haddaan ekeeyo oo haykalkiisa la sameeyo wa nafakhtu fiihi min ruuxii aan aniga ruuxiygana ku abuuro faqacuu lahu saajidiin aan ku afuufo faqacuu lahu saajidiin markaas sujuuda la yihi inii khaaliqun basharan la ficilkaa ee maxaa isimkan faacil oo khaaliqun ah bimacna almudaaric buu tusinayaa liannahu basharan uu ku camal falay marka isimka faacil waxa weeyaan markuu camal falayo waxaa weeyaan waxaa uu shardiga inuu mustaqbal yahay ama xaali uu yahay laakiin maadi kuma camal fali kara sideed masderka oo kale ma aha marka inii khaaliqun bimacnaa anii sa akhluqu bashara min tiin inay macnaheedii tahay marka markan abuuro oo aan dhammaystiro oo nafti aan geliyo waajibka idiin saaran waxa weeyaan inaad u sujuudiin baa ilaahay uu yiri marka taa waxayna tusinaysaa ina iclaamullaahi malaa'ikatahu qabla khalqi aadam inay ahayd oo lasii sheegay marka taasaana ugu dhowaan badan inay markii aan nusuusta aan fiirino wa qiila hayruhaa waa jirtaa oo dhahaya maa bayna khalqi aadam maa bayna nafkhi ruux wa bayna taswiiri aadam baa iclaamka u dhacay aadam oo qolfaf ah oo haykalkiisa uu samaysan yahay oo nafti lagu abuurin baa la iclaamiyey mufasiriin badanna way qabaan sidaas laakiin sida aan u aragna waxay tahay inay labadaba ay ka horeysay iclaamka ilaahay inuu ka horeeyey calaa kuli xaal waxa weeyaan mahmaa yakun min amrin qisatu aadam waxaa weeyaan awalu qisatin warada fi lqur'aan alkariim taasna munaasib ay u tahay maadaama aadam abubashar uu yahay inay qisadiisa ay qisooyinka ugu hormarto waxa weeyaan shay mantiqi ah oo uu keeni kara sida tasalsul alaxdaatd ay keeni karto hal ishkaal baa jiro waxaa dhici kartay qofkii inuu isweydiiyo suurat lbaqara sax markii bacda suurati alfaatixa la yidhaahdo ayadaa ku xigto min xaydu tartiib lmusxaf alkariim ashariif laakiin miyaysan dhici karin suurat lbaqara aan ognahay nusuulkeeda waa waa ugu dambeyso bacda nebiga saddex iyo toban markuu madiine ka haajiray may maka markuu ka haajiro madiina tahay kadib ay soo degtay marka qur-aan badanaa ka horeeyey marka sidaan u dhihi karnaa awalu qisatin waradat fi qur'aan alkariim aanu ognahay suurat alacraaf suurat taaha suurat alqasas suwar badan oo maki ah oo qiso ambiyaa badan lagu sheegay inay ka hormareen baanu ognahay marka sidaan u leenahay awalu qisatin saxiix mar haddii la yidhaahdo qisada nebiga ou ogaaday yaa ugu horeeyay haddii la yidhaahdo qisooyin badana baa qisada aadamka soo hordegay laakiin fi lmusxafi shariif awal qisa oo waradat ayada weeyaan marka musxafka hadda maanta siduu u qoran yahay oo uu tartiibsan yahay sidaasou lowxulmaxfuudna uga qoran yahay oo u tartiibsan yahay laakiin degitaanka siduu lowxulmaxfuud ama musxafkan hadda maanta biaydina ku jira siduu hadda uu qoran yahay degitaanka waa uma soo degin qur-aanka sidaas oo suurat albaqara inta soo degtay aali cimraan soo degtay nisaa saas ma ah suwar oo kala duwan iyo aayaad kala duwan baa si u kala degay munajam ah soo saddex iyo labaatan sana soo kala degaysa laakiin degitaankii fi nihaaya waxaa layskugu tartiibiyey siduu looxulmaxfuud ugu qoran yahay marka waxaan dhihi karnaa awal qisatin fi lqur'aani alkariim xaytu tartiib musxaf shariif waa qisatu aadam weeyaan sidaasaan leenahay walidaalika waxaad dhigi karta hadda suurat alcalaq awal maa nazala min alqur'aan waa ma laga dhigin qur-aanka bilaawgiisa iyada laguma qorin waxaa waxaa lagu tartiib ahaan loo dhigay min awaakhir suwar min alqur'aan alkariim liannahu waxaa lagu leeyahay in suurat alcalaq la dejiyo meeshaas la dhigo waxay waafaqaysaa musxafka siday hadda meesha kaga jirto waxay waafaqay lowxulmaxfuud meesha kaga jirto musxaf qur-aanka o dhan lowxulmaxfuud uu ku qoran yahay marka sidaasuu u tartiibsan yahay haddii suurat lcalaq awalka la dhigi lahay liannaha awal maa nasal marka musxafka annaga aan haysano iyo musxafka iyo iyo lowxulmaxfuudka tartiibkooda kala duunaan lahay marka waxaa la waafajiyey musxafka shariifka tartiibkiisa kamaa huwa alqur'aan fi lowxi lmaxfuud sidaasay isku waafaqeen wa calayhi marka waxaan ognahay qur-aanka kariimka a lowxu lmaxfuud suurat lbaqara hiya suurat thaaniya wa hiya kadalika fi lmuxsxaf shariif sidaas weeyaan ayib qowluhu tacaala waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa marka waxaan fahamnay ina qisadii bilaawgeeda hadda ay noo bilaabatay waxaa lagala jeedaa waid qaala rabuka waaw bay wadataa luga alcarabiya waaw iyo faa iyo huma iyo haddaad aragtid waxa weeyaan xuruuf asalkeeda waxaa lagu magacaabaa xuruufu alcadfi marka qisatu aadam waxaa lagu cadfay calaa qisati khalqi samaawaati waalard marka ilaahay markuuna awooddiisa inuu wax naga tusa rabo makhluuqaadka waaweyn oo noo muuqdo you noo sheegaa makhluuqaad iyadoo ka waaweyn ay jiraan laakiin maadaama aanu arkaynin ina noola sheego waxaa ka habboon kuwa aan u jeedno in noola sheego marka waxaa weeyaan khalqiga oo akbaru lmakhluuqaat min akbari almakhluuqaat samaawaadkii ardadii yaa ilaahay uu noo soo qiseeyey markaa kadib baa aadam lagu cadfay labada waxay isla tusinayaan calى kamaali qudrat اllahi tabaaraka wa tacaala aadam sida loo abuuray qudro ilaahiyuu ku tusinaya samaawaadkana akbar min khalqi aadam oo wataan hore aan usoo sheegnay lakhalqu الsamaawaati wاlardi akbaru min khalqi الnaas walidalika ilahi w antum ashadu khalqan am الsamaa yani inkaarka ma imaan kara in samaawaadka ay naga ay naga cajab badan yihiin sida loo abuuray ayib marka qisatu aadam shay kalaa lagu cadfay oo looga dan leeyahay hadafka laga leeyahay labadaba inay ku tusiyaan ilaahay awooddiisu liannahu awoodda ilaahay haddaad garatid waxaa ka laasimaa ilaahnimada inaad u ictiraaftid haddaad ilaahnimo ictiraaftid inaad cibaadada ku gaaryeeshid haddaad ilaahay caabudidna inaad aaminsan tahay waxaa weeyaan cibaadada faa'iidadeeda inay bacda bacthi inay ku faa'iideynayso janno iyo naar ay jiraan ayib marka waxaa weeyaan ikraamu اllahi almalaa'ika biiclaamiha bkhalqi aadam waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi aayaddaas waxay tusinay ilaahay inuu ogeysiiyey in aadam malaa'igta u ogeysiiyey inuu aadam abuuri doono iclaam baa la yidhaahdaa iclaamkaas dabcan ma aha ilaahay markuu malaa'igta u sheegay inuu aadam abuuri doono inuu ilaahay isti'daan malaa'igta ka idin dalbaya uu leeyahay aadamaan abuuri doonaa iyo idma inay macnaheedii ahayn biijmaaci alcuqalaa ilaahay ciduu idinka rabo male wa huwa maaliku kuli shay wa khaaliqu kuli shay wa huwa rabu kuli shay marka iclaamkan iclaam isti'daan ma aha kow sidaas oo kale walaysa aydan iclaam istishaara inuu malaa'igta weydiinayo oo maxay ilidin la tahay aadam oo sifaadkaas lahaan abuuri doonaa sidaasaan u abuuri doonaa ra'yigiina isiya macnaheedii ma ah liannahu ilaahay ghaniyun can makhluuqaatihi kulihim wa minhum almalaa'ika yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allahi wallahu ghaniyun xamiid ilaahay wuu naga deeqtoon yahay makhluuqaadkiisa kuwa ugu waaweyn iyo kuwa ugu yaryarba waa ka deeqtoon yahay marka asigaaba ah facaalun limaa yuriid ninmau la tashanaya ma laha marka iclaamkii istidaanna ma aha istishaarana ma aha ayib marka liannahu waxa weeyaan istishaara ninka samaynaya waa ninka oo ay dhici karta inuu isweydiiyo waxaan may khalad ka yimaadaan maxay ciribtooda u dambay doontaa nin dhahaya istishaaro sameeyo laakiin ilaahay laa yakhfaa caleyh shayun fi lardi walaa fi samaa waxaan uu abuuraa iyo waxay ku dambay doonaan iyo waxay asalkoodana a noqon doonaa horey buu usii ogyahay kayfa yastashiir makhluuqaatihi laa yucqal abadan marka iclaamkii ulajeedadiisa maxay tahay waxa waaye iclaamka ulajeedadiisa malaaigta la sheegay ilaahay baa malaaigta karaamaynay ilaahay oo jala jalaaluhu ah inuu u sheego aadam inuu la abuuri doono sidaasna loo abuuri doono waxa weeyaan malaa'igtaa la karaameeyo waxa weeyaan ilaahay baa ku qadariyey inuu macluumaadkaas oo qeybka ayaga ka o hadda ogeen inuu u sheego waxa weeyaan karaamay ilaahay uu malaa'igta u tahay in la karaamiyo lagu sharfay sidii annagaba ilaahay kitaab markuu noo soo dejiyo rasuul noo soo diray ilaahay wuuna sharfay wuuna karaameeyey inan garanaa nagala rabaa marka ilaahay inuu qeybkiisa wax kaa ogeysiiyo makhluuqaadka la ogeysiiyo waa takriim lidalika almakhluuq waa ayib taas waan fahamnay ayib xikmadaas markay tahay diidi mayso ina haddana xikmooyin badan ay ku jiraan oo ilaahay markuu u sheegay aadam inuu abuuri doono inuu kaga gol lahaa inay wax ka weydiiyaan makhluuqaas ilaahay oo aada abuuri doontid iyo waxuu yahay inay wax ka weydiiyaan inay malaa'igta ku ximbaarto iclaamkaas ilaahay ogeysiiyey in loola jeedo waa dhici kartaa waaba dhacdo ilaahay markuu u sheegay waxay ka soo celiyeen su-aal can alxikma ilaahay oo addoonkaas aada abuuraysid oo sifadiisa sidaas tahay ulajeedadaada inaad wax nooga sheegtid aan jeclaan lahayn bay yidhahdeen ayagoo macnaha ayna ilaahay ay ictiraadi karin laakiin mujarad dalab waay ayib marka waxaa imaan doono ilaahay markii ay wax weydiiyeen iyo sida looga jawaabay waa imaan doontaa laakiin waxaan rabnaa inaan ka hormarino khalqu aadam fi lbidaaya khuliqa aadam fi lbidaaya liyakuuna min ahli اlard aadam waa la abuuray waxaana loo abuuray aslan markii ilaahay abuuraya inuu ardada yimaado marka fiiri qofka waxaa ku dhalan karo waxaanu ognahay ilaahay inuu aadam jannada ku abuuray inuu jannadii macsi uu ku sameeyey sabab u noqoto in laga soo bixiyo ardada loo soo diro jannada samaawaat alculaa bay ku taallaa wa fowqaha carshu raxmaan jannadaas oo oo yaa aadam lagu abuuray meeshaasaana iyuu ilaa uu macsida ka sameeyey noo imaan doonto iyuu ku baaqi ahaa marka qofki wuxuu is leeyahay hadda aayaddan oo aadam intiin la abuurin ka hadlayso waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun inii jaacilun fi lardi khaliifa ilaahay markuu yidhi waxa weeyaan aslanba ilaahay inuu aadam inuu jannada ku baaqi yeelay inuusan rabin ee jannada in marka hore loo laga soo bixiyo adduunyada uu markaa ku noolaado kadibna jannada loo celiyo sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu dan lahaa marka marka dadka waxay isweydiinayaan oo ilaahay hadda wuxuu yidhi aadam ardada loo abuuray in la keenee ma dhici karto inuu aadam hadduusan caasi lahayn sow jannada kuma baaqi lahaan noqon ku baaqi noqon lahayno oo marka macnihii inii jaacilun fi lardi khaliifa meesha ka bixi lahayd ardada soo ku imaan lahay marka waxaa lagu leeyahay ilaahay calaamu lgheyb waay wuxuu ogyahay aadam jannada inta lagu abuuray inuu macsi samayn doono sabab ay u noqon doonto sababtaas daraaddeedna ardada uu soo degi doono ardadiina risaaladii looga gol lahayna uu ku furi doono ilaahay waxaan dhacay o dhan horiu u sii ogyahay marka inii jaacilun fi lardi khaliifa waxa weeyaan waxaa lagu sheegay aadam waxu u dambay doono si kastaba ha ku tago sabab kastaba ha ku tago laakiin jannada in laga soo bixi doono ardada imaan doono kadibna in shaa allahu tacaala markuu dhintana u laaban doono marka taas yaa asaasan u ah marka yacni aadam waxa weeyaan aayadan waxay tusinaysaa inii jaacilun fi lardi khaliifatan inay aadam ilaahay markii horeba wuxuu u abuuray inay ardada la keeno bani aadamka ay ku faafaan ay ilaahay ay ku caabudaan asalka looga dan lahay sidaas waay oo markaa ilaahayna ay ku caabudaan oo wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun walidaalika ibnu abi xaatim wuxuu wariyey bisanadihi can khaalid alxadaa qaala qultu lilxasan ay albasri aadamu lisamaai khuliqa am lilardi buu weydiiyey xasanulbasri waa taabici oo min fuqahaai taabiciin ka mid eh ijtamaca bimajamcin min asaxaaba minhum anas bnu malik qaala marka xasan wuxuu ihi awamaa taqra'u lqur'aan inii jaacilun fi lardi khaliifa ma aadan akhrinin miya markaasuu qaala xasan wuxuu ihi laa bal khuliqa lilardi marka ninkii waa loo jawaabay markuu yidhi aadam ma samada in loo inuu ku dhaqmaa loo abuuray mase ardada markaasuu yihi aayaddaas haddaad fahamtid in asalka ulajeedada aadam loo abuuray inuu dhulka ku noolaado inay tahay bay ahayd markaasaa waxaa la yidhi ugu sii cadeyuri lam yukhlaq lisamaa bal khuliqa lilard marka waxaa isweydiin ah xikmada markaa ku jirtay aadam ilaahay hadduuba ugu dan lahay inuu ardada ku noolaado badela maa min asamaa lagu abuura maxaa ardada loogu abuuri waay ou ardada ugu barbaari waayo badela maa inuu jannada iyo wanaageeda arkay haddana laga soo bixiyey ee la keenay horta waxaa weeyaan ilaahay huwa facaalu lima limaa yuriid yafcalu fii cibaadihi maa yashaa ilaahay markii horena halkaasuu gey haddana intuu u soo celiyey asigaana ilaahay subxaanah wa tacaala facaalu limaa yuriid awaa mid haddii xikmada laysweydiiyo ku jirta waad isweydiin kartaa maa hiya alxikma min waraai dalika in fahimta walilahi alxamd in lam tafham falaysat bidaruura marka xikmada markii la fiiriya waxaad moodaa yacni makhluuqan jadiidkaa in tarbiya loola jeeday wanaag inta la tusiyey ilaahay uu wacdiyey uu yihi shaydaankan iska ilaali awaamirta aan ku sii ha ka leexanin geedahaas aan kaa reeba ha isku cunin ayaa la yidhi marka mukhaalafadii buu sameeyey wuxuu ku dhacay dembi markaas dembi uu ku dhacay dembiga xanuunkiisuu arkay caaqibada dembiga uu leeyahay buu arkay markaasuu ka shallaayay ilaahay buu u towbo keenay waa laga towbo aqbalay cadowgiisa mahmaa qasama lahu wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin uu yidhi dhaartaas ou dhaartay inaysan macno lahayn ou ogaaday marka aadam markuu ardada imaanay asagoo khibro badan iyo tajaarib badan iyo dembi wuxuu yahay cadowgiisa wuxuu yahay maxaan ku iraahdaa ilaahay amarkiisaoo la ilaaliya waxay caaqibadeeda tahay waxaa weeyaan asigoo khibro badan watayuu adduunyada yimid marka ilaahay intaas inuu doonaya ayaa dhici karta jala jalaaluhu annaga ma dhahayna hiya bicayniha laakiin natalamas inay saas tahay waa dhici kartaa ayb marka waxa weeyaan marka ilaahay siduu sameeyey unbaa u wanaagsanayd in aadam jannada lagu abuuro iyo ardada in horta lagu abuuro sida ilaahay uu sameeyaa wanaagsanayd aan leenahay annaga ayib waxaa inoogu xogta aadam walkhilaafatu fi lard marka maadaama aadam ardada loo abuuray baan ardadaas loo abuuray baan wax ka hadlaynaa ilaahay wuxuu iri khaliifatan fi lard inii jaacilun fi lardi khaliifa inii jaacilun fi lardi khaliifa macnaheeda waxa weeyaan aadam baa aan ka dhigi doonaa ardada inuu khaliif ka noqdo wاlkhaliifatu ismun yasluxu lilwaaxidi wاljamci khaliifa dad badanna waa la yidhaahdaa khaliifa dad badan hal qofna waa la dhihi karaa intaba waa loo isticmaalaa kow haddana yasluxu lidakari wاlأnhaa fulaana khaliifa waa la dhihi karaa wa fulaan khaliifana waa la dhihi ta'daan u wato ta u ta'niis ma ah walidaalika aadam khaliifat اllahi fi اlardi waa laleeyahay isigoo mudakar ayaa ta'dina ay wadataa marka khaliifa waxaa la yihahdaa man yakhlufu can gayrih yacni gurigan niyahow iyo ilaali haddaan ku iraahdo oon kaaga tago adiga khaliifatii fi hada albeyt kow ninka marka kayrkiis naa'ib ka noqdo wayaquum maqaamahu waa la yihahda aw yakhlufu gayruhu ama cidda laga khaliif noqdabo marka hadda khaliifatu lama dhahay aadam khaliifatu khaliifatun can illaahi ilaa laakiin khaliifat ullahi fii ardihi baa laleeyahay ilaahay inuu meesha ka tago aadam lagu wareejiye ma macnaheeda saas ma ah haddii can aada gelisid macno xun baa imaanay khaliifa aadam alkhaliifa can illaahi lama dhahay laakiin khaliifat ullahi fii ardihi ardadaasaa looga dhigay khaliif oo awaamirta ilaahay iyo towjiihaadka ilaahay inuu fuliya ayaa loo xil saaray fii maa yatacalaq bilbashar malaa'igta looma xil saarin dadkana looma xil saarin laakiin dadka waxa quseeyo you ilaahay subxaanaه wa tacaala uu khaliifa fi اlardi ugu yahay marka ma lmuraadu bاlkhaliifa khaliifo ma aadan baa lagala jeedaa ma caruurtiisa lala jeedaa mase labadiyaa loola jeedaa inii jaacilun fi lardi khaliifa aadam miya mase khaliifa caruurtiisu aladiina yakhlufu bacduhum bacdan waay ama labadooda yaa loola jeedaa ibnu jariir oo min lagu tilmaamay shaykhu lmufasiriin inuu yahay inii jaacilun fi lardi khaliifa wuxuu leeyahay khaliifadaas waxaa loo jeedaa aadamaha duriyadiisaa loo jeeda markaas caruurta aadamaa loo jeeda aadam looma jeedo liannahu aadam in loo jeedin waxaa kuu daliyoriyay atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa bay ku tilmaameen malaa'igti khaliifadaas sifaadka uu leeyahay ardada inuu fasaahadi doono dhiigna uu daadi doono waxa saa samaynaya waa caruurtiisa qaar ka mid ah asiga ma aha marka man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa waxaan u fahamnay inay fasirayaan khaliifadaas inuusan aadam ahayn caruurtiisa ayin aladiina yakhlufu bacduhum bacdan liannahu aadam waa rasuul waa nebi laysa yufsidu fi lardi walaa yasfiku dimaa ibnu jariir xaggaas uu la aaday marka fiiri aayaddii wixii loo waday oo aadamaan abuura ahayd haddiiba asigii loolama jeeda dad kaloo bani aadan kalea loola jeedaa la yidhaahdo qowlkaas fiir fogaanshadiisa intuu ka fog yahay hadda aadam iyo bilaawgiisa laga hadlayay markaasuu ibnu jariir khaliifadii wuxuu ka bixi aadam ma ahana caruurtiisa weeyaan buu yiri qolo kale waxaa yidhaahdeen khaliifadan aadam keligiisaa lagala jeeda markaasaa layidhi ishkaala ku imaanayo haddii aadam keligiis la yidhaahdo waxaa ka laasimaya annahu yakuunu miman yufsidu fi lardi wa yasfiku dimaa taasna macquul maa isaga rasuul weeyaan say isku qaban kartaa markaasaa waxaa inoo soo cadaaday qowlka raajixa ah oo ibnu kathiir iyo a'imo badan oo mufasiriin ay rajaxeen inay yidhaahdeen khaliifadaas waxaa loo jeedaa aadam wa duriyatuhu tabacan lahu tabacun lahu aadam iyo duriyadiisaa la iskula jeedaa liannahu khaliifadii jamac waa lagu idlaaqi karaa marka haddaan khaliifan yidhaahda aadamna waa soo galayaa man yufsidu fiiha wayasfiku dimaana bacda duriyatiha loola jeedaa markaas taasaa maa sax ah liannahu aadam ooba qisada ku socotay haddiiba laga dhex bixiyo qisadii abtar bay noqonaysaa haddii la yidhahda aadam keligiisaa loo jeedaana yataratab calaa dalika annahu miman yufsidu fi lard sidii labadii loogu badbaado aadamna waa loola jeedaa caruurtiisana way soo galayaan marka aayadda yufsidu fiihaana bacdu duriyatiha lagala jeedaa qowlkaas yaa saxiixa aladii yatacayan walaa yajuusu alcuduulu canhu saas waa ayib marka aadam you khaliifka noqonayaa ardada markii la yidhaahdo qole waxay leeyihiin khaliifa lagu magacaabay liannahu jinnigii yaa ardada deganayd ayaa deganaay ayagu khaliifka noqonayaa oo meesha uu bedelayaa qolaa saas qabaan qolana khaliifadiisa waxa weeyaan annahu khaliifat اllahi fii ardihi liyaxkuma bayna اnnaasi biاlxaqi walaa yatabic اlhawa iyay u yidhaahdeen marka qowlka raajixa waxa weeyaan khaliifada macnaheeda annahu yumdi axkaam allahi fii khalqihi saasay sax ku tahay ee jinni khaliifka ma aha aadam liannahu jinnigii inuu ardadii ka tagay aadam lagu wareejiye maaha jinnigi waaba nala joogaaba nin jooga see khaliifa looga noqon karaa oo bedel looga noqon karaa suuragal ma ah sax jinniga insaanka waa ka horeey oo khalqigiisaa horeeyey waana noo imaan doonta asiga naar in laga abuuray marka laakiin aadam khaliifka ma noqonin oo asiga ma bedelin oo jinniga booskii lagama qaadin aadam laguma wareejinin jinnigoo ardada jooga aadamna la keenay marka wax iska khaliif e ma jiraan ayib qowlka raajixa aan soo sheegnay waxa weeyaan waa qowlkaas oo ah khaliifadii inuu aadam jinnina khaliif ka ahayn ou ilaahay fii ardihi khaliif ku yahay oo waxaas khaliif ku yahayna ou yahay xugumkii inuu fuliyo huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alardi yuu ilaah yidhi wayajcalukum khulafaaءa alardi yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi اlardi faxkum bayna annaasi biاlxaqi walaa tatabic اlhawaa fayudilaka can sabiili اllahi wixii oo daawuud loo dardaarmay isla caynu maa awsa allahu bihi aadam weeyaan marka inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi khaliifadii macnaheeda maxay noqotay faxkum bayna annaasi biاlxaqi marka aadam muhimadiisa taas weeyaan ayb walihaada yaa qowlka oo saxiixa aan niriyay waxa weeyaan inuu aadam u yahay khaliifat اllahi fii ardihi liyaxkuman bayna الnaasi biاlxaqi saas inay tahay weeyaan walidaalika qaala ibnu kahiir walaysa almuraadu huna biاlkhaliifati aadam calayh الsalaam faqط kama yaquuluhu طaa'ifaة min almufasiriin wacazaahu اlqurطbi ilى bni mascuud wabni cabaas wa jamiici ahli ta'wiil oo waxaa yidhaahdeen aadam keligiis waaye markaasuu ri fii dalika nadar bal ilkhilaafu fii dalika kahiir xakaahu fakhru اddiin الraazi fii tafsiirihi wa gayruhu wa daahiru annahu lam yurid aadam caynan id low kaana kadalika lamaa xasuna qowlu اlmalaa'ikati atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa fainahum inamaa araaduu ana min hada اljinsi man yafcalu dalika kalaamka ibnu kahiir waa kalaam sariix ah siday dad yidhaahdeen oo ay u fasireen inay qowlka raajixa inuu khaliifada aadam keligiis uu yahay inuu yahay macnaheedii ma aha la yidhi laakiin masaladu waa masala khilaafiya waxaana muuqda buu yidhi inaan aadam keligiis loola jeedin wadaahiru annahu lam yurid aadam caynan aadam keligiis ulama jeedin haddii saas aadam keligiis ahaan lahay qowlu lmalaa'ika yaanan wanaagsanaan lahayn oo atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa fa inahum inamaa araaduu waxay malaa'igta u jeedeen ana min hada aljinsi waxaa ka mid oo basharka waxaa ka mid noqon doona man yafcalu dalika bimacnaa man yasfiku dimaa wa man yufsidu fi اlardi laakiin aadam ma aha ayib marka waxa weeyaan inay sida raajixa ay tahay aadam iyo caruurtiisii oo oo soo gashay meeshaas yaa loola jeeda ayib waxaan rabnaa marka inaan ogaano intay ka ogaatay malaa'igta markay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa malaa'igta haddaaba loo sheegay khalqigaas in la abuuri doono inii khaaliqun bashara min tiin markii la yidhi aw inii jaacilun fi lardi khaliifa intay ka ogaadeen khaliifadan inuu ardada fasaadi doono inuu dhiig daadi doono intay ka ogaadeen markaasaa layidhi sifaad badan bay ku ogaan karayaan baa layidhi oo waa maxay maxaa ka mid eh waxaa ka mid eh baa layidhi inay ay ka ogaadeen ilaahay inuu u sheegay oo qisadii marka inii jaacilun fi اlardi khaliifa yasfiku dimaa wa yufsidu fi اlardi inay asla qisa saas ahayd oo lasoo gaabiyey markuu ilaahay u sheegay inuu ka mid noqon doonaan bani aadamkan adinkoo kale ma tihdiin malaa'igtoo kale ma noqonayan waxaa weeyaan dad dembi geli doonaa ka mid noqon doono ilaahay inuu u sheegay markuu u sheegay kadib ay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa waa kalaam oo macquul ilaa xaddin kabiir ah ilaaha u sheegay ayaga qeybka ma ogo markii loo sheegay kadib ay ilaahay weydiiyeen hal oo qowl baa saas qabo qowlka kale waxay leeyihin waxay ka ogaadeen wax kale ma ahane inay ayaga keligood malaa'igta makhluuqaadka keligood inay macsuum ka yihiin makhluuqaadka kaloo jinnile oo insila inay ayna macsuum ahaen oy dembi galayaan dembiga waxa la galan ay ka mid noqon doonto alfasaad fi lardi wa safku dimaa inay ka mid noqon doonto waxay ka ogaadeen ilaahay ba ayaga cismo sii malaa'igta ah dadka kale makhluuqaadka kale lama siinin inta mukalafiinta ah lama siinin oo kale oo jinniga iyo insiga ah sidaasay ka ogaadeen qolabaa dhahaya ayib qolo kale waxay leeyihiin saas ma aha waxay ka ogaadeen markay aadam la suureeyey haykalkiisii markay arkeen yaa waxaa weeyaan ay u daliishteen inuu ninkan nin macsi ka sabra inuusan ahayn ayb marka oo waxaan nidhi waxaa weeyaan sidii aan hore u soo sheegnay markuu ibliis ou arkay aadam markii la abuuray haykalkiisii markii la abuuray ou arkay inuu joof iyo af leeyahay ou ri ina haadaa khalqun laa yatamaalak buu yidhi liannahu jinnigii asaa isugu daliishtay siduu yahay markuu arkay inuu insigana uu asigana joof leeyahay yaa wuxuu ri ninkan nin oo macsi la gelin kara waayo marka malaa'igtana waxaa dhici karta markii suuradii aadam la suuray ay arkeen min khilaali haadihi suura inay ka daliishteen inuu khalqi makhluuq inuu yahay oo ay dhici karta macaasi inuu sameeyo ay ka mid tahay inuu ardadii iyo samaawaadkii fasaad inuu ku dhaliyo ardadii inuu fasaad ku sameeyo oo ay dhiig badanna ou daadiya ay u daliishteen ayb marka intaba waa in oo suuragal ah maadaama ilaahay uu sheegin malaa'igta meeshay ka ogaatay inuu khalqigan waxaa samayn doono intan waxa waa mujarad muxaawala say ku ogaan karaan ilaahay inuu u sheegay waa suuragal markuu u sheegay kadib ay weydiiyeenoo dad saan adiga saad noo sheegtay dadba dhiig daadinaya oo dhulkii fasaadinaya ilaahu maxaad ugu dan leedahay xikmadaada ku jirto inaad abuurtood maxay tahay inay weydiiyeen iyo inay uga qiyaas qaateen inay makhluuqaadka oo mukalafiinta wax macsuum ay keligood ay ka jiraan oo inta kale dembi ay samayn doonaan wa min beyni tilka dunuubna ay ka mid tahay alfasaad fi lardi wa safku dimaa iyo inay shakligiisa ugu qiyaas qaateen sidii ibliisba ou arkay markuu arkay uu yihi ninkan waa nin la dhumi karo inay haykalkiisi markay arkeen inay ugu qiyaas qaateen intaas waa suuragal wallahu aclam maadaama aan la cadaynin oo ay tahay mujarad istinbaat alxikma ay tahay laa yatacayan mid ina la jasmiyo ma dhici karayso ayb laakiin abcad alaqwaal waxa weeyaan qolay yidhaahdeen malaa'igta waxay ka ogaadeen aadam iyo duriyadiisa inay ka mid noqon doono dalka dhulka fasaadinayo oo dhiigna daadinayo lowxulmaxfuuda intay fiiriyeenay arkeen wa hada abcad alaqwaal qowl baatil aw lianna almalaa'ikata laa yaxiqu laha walaa taطalic calaa kuli ma fi lowxi اlmaxfuud waa sida rususha oo kale qeybka wixii laga ogeysiiye unbay ka ogyihiin lowxulmaxfuud bimaa fiihi cilmigiisa ilaahay baa gaar uu ku yahay khalaa'iqdan kale ilaahay wuxuu rabayuu ka ogeysiinayaa qeyb ka mid ah wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila laakiin laysa min xaqi almalaa'ika an taطalic calaa lowxi lmaxfuud oo waxa ku qoran ay wada aragto laa taas ma jirto qeybka wixii laga ogeysi oo wax yar ilaahayna uga furaa keligeed qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila اllah caalimu اlgaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuuli in yaraa laga ogeysiinaya saas weeyaan marka qowlka saddexda kale waa in oo isla wada macquul ah ilaa midaas oo ah malaa'igtii lowxulmaxfuud ay ka ogaadeen kutubta ay ku qoran tahay waxa weeyaan wax jira taas ma ah marka ma diidayso haddaan midda ah oo aan bixinay in lowxulmaxfuudka wax laga ay malaa'igtii ay ka taalacday midkaas ma jira marka nariyey saddexda kale waa la soo dhoweyn karaa laakiin way kala raajaxsan yihiin waxay ugu sii dhow tahay middan inay aadam dabiicadiisii iyo heelkalkiisa ay u daliishteen inuu yahay inuu fasaadkaas wax samayna caruurtiisa ay ka mid noqon doonaan inuu u daliishtay kaasaa la soo dhoweyn karaa haddii raajixnimo la yidhaahdo liannahu waxaan hore u nidhi maadaama ibliis oo jaahil ah min khilaali haykali wa suurati aadam uu ka qaatay inuu mukhaalafaad uu ku dhici karo oo la dhumin karo bani aadamka qaar ka mid ah malaa'igta ka cilmi roon kana caqli fiican ibliis wax la muqaaranay karana ma aha inay markaa ay daahirkiisa ka qaataan inuu min jumlati man yakuunu min bani aadam man yufsidu fi اlardi wayasfiku dimaa inay saas dhici karto wax diidi kara ma laha marka qowlkaas waxaad moodaa inuu aqrabu alaqwaal inuu yahay laakiin sida aan sheegnay waxa weeyaan waa talamusulxikam leewaa wax nas ah oo ilaahay noo sheegay malaa'igta waxay ka ogaatay mana dhihin nebigana nooma cayinin laakiin nas hadduu hortaada yaallo inaad xikamtiisa iyo istinbaat alxikam laa maanica laakiin waxaa la rabaa qawaacid shariica wa maqaasida shariica inayna ka hor imaanin wax la aqbali karo oo naskana laga fahmi kara inay ahaata ayaa la doonaya marka waxaan saas ku soo ogaanay markaa ilaahay inuu malaa'igta u sheegay malaa'igtana ilaahay ay weydiisay istifhaamka ilaahay ay wax weydiiyeenna waa talamus ee ictiraad ma ah atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa istifhaamkaas istifhaamku waa noocyaal u kala baxa mid inkaari ah mid oo ictiraad ah mid oo oo mujarad istifsaar ah hadda atajcalu istifhaamka ku jiro waa talamus alxikma ilaahay u adaan addoon kuu nahay waadna noo sheegtay addoomankaas inaad abuuri doontid waxaan jeclaan lahayn sidaad noogu sheegtay inaad abuuri doontid inaad noo sheegtid xikmada aad ka leedahay ayagoo fasaadkan samaynayo xikmada aad ka leedahay inaad abuurtid annagoo addoomman yaad leedahay oo marka kuu gaar ah inaan ku tasbiixsanno oo adiga ku nasahno marka malxaajatu wamalxikmatu min khalqi insaan laysa calaa mustawaana oo kale iyay u dhowdahay marka wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak yaan ku sharxi doonaa haddii ilah yihahdo darsigeena kusoo xigo wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin